mudanayaasha golaha wakiilada somalilan ayaa maanta waxay cod gacantaag ah ku meelmariyeen xeerka shirkadaha somalilan xeerkaasi oo ka soo noqday dhinaca mudanayaasha golaha guurtida somalilan fadhigii maanta golaha wakiilada somalilan oo uu shirgudoominayay guddoomiyaha golahaasi mudane baashe maxamed faarax ayaa mudanayaasha golahaasi waxay cod gacantaag ah ku aansiyeen xeerka waxkabeddelka shirkadaha somalilan wax kabeddelka xeerka shirkadaha somalilan xeerkaasi oo ka soo noqday dhinaca mudanayaasha golaha guurtida somalilan ka hor intii aanay mudanayaashu xeerkaasi ansixin ayaa waxa ay qodob qodob u ansixiyeen qodobada uu ka kooban yahay xeerkaasi wax kabeddelka shirkadaha somalilan waana kan guddoomiyaha golahaasi wakiilada somalilan mudane baashe maxamed faarax uu ku dhawaaqaya natiijada ay ku meelmariyeen xeerkaasi lix iyo labaatan xildhibaan waxay u codeeyeen sidii golaha wakiilada ay ku ansixiyeen lix xildhibaan sidii golaha guurtida sagaal xildhibaan waa ka aamustay guddoomiyuhu muu codayn qodobkaasi ansax wuxuu ku yahay sidii golaha wakiilada fadhigu waa inoo xidhan yahay dhinaca kalena guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan mudane baashe maxamed faarax waxa uu mudanayaasha golahaasi uu ku wargeliyey in mas-uuliyiinta sarsare ee xukuumaddu ay ka soo qaybgeli karaan fadhiyada furan ee golahaasi wakiiladu ay leeyihiin halka sidoo kalena mudanayaashaasi golaha wakiiladu ay fadhi dambe ay u ballameen maalinta sabtida ah ee toddobaadka soo socda haddii eeba idmo xukuumaddu ay fadhiyada ka qaybgeli karto hadday dan u arkaan iyagoo ilaalinaya ilaalinaya dastuurka iyo jiritaanka somalilan geesta kalena xogeeyaha guud ee golahaasi wakiilada somalilan mudane cabdirasaaq siciid ayaanleh ayaa mudanayaasha golahaasi wakiilada somalilan ka hor aaqiyay go-aan hore oo golahaasi wakiiladu ay hore iskula qaateen go-aankaasi oo la rabo in dabar looga dhigo siyaasiyiinta reer somalilan xamar udusa iyo cid kasta oo reer somalilan ah oo ku howlan inay shirarka soomaaliyeed ka qayb galaan sidii looga hortegi lahaa islamarkaana loogula xisaabtami lahaa iyada oo la dhowrayo qadiyada gooni isku-taagaas jamhuuriyadda somalilan baarlamaanka jamhuuriyadda somalilan markuu arkay qodobka koowaad soddon iyo afraad toddobiyo soddonaad siddeed iyo soddonaad koob iyo lixdanaad boqol iyo toddobiyo labaatanaad boqol iyo siddeed iyo labaatanaad boqol iyo soddonaad ee dastuurka jamhuuriyadda somalilan markuu arkay go-aanadii dib ula soo noqoshada madaxbanaanida qarannimada jamhuuriyadda somalilan shirweynihii burco nineteen ninety one-kii laguna ayiday shirweynihii boorame nineteen ninety three-gii iyo hargeysa nineteen ninety seven-kii markuu arkay natiijadii aftida dastuurka jamhuuriyadda somalilan ee may two zero one laguna xaqiijiyey goornisutaagga iyo madaxbanaanida jamhuuriyadda somalilan markuu arkay in shir kasta oo soomaaliyeelata uu ka hor imanayo go-aamada kor ku sheegan wuxuu go-aamiyey in cid allaale iyo ciddii ku abtirsata ummadda jamhuuriyadda somalilan dowladda iyo shacab afraad ururo ama axsaab injooyada aqoon-yahanada madaxdhaqameedyada sugaanyahanada iyo dhammaan noocyada ururada bulshada aanay sinaba uga qaybgeli karin shir kasta iyo arrin kasta oo lagaga hadlayo hindisayaasha soomaaliya ama lagu heshiisiinayo dhinac ka mid ah kooxaha soomaaliya ama iyagoo isku dhanba laba in cid allaale ciddii ku abtirsata jamhuuriyadda somalilan ee ka qayb gasha shirar ama abaabusha ama ku taageerta sifo kasta sida qowl ficil iyo qoraalba kaga qayb gasha wadahadallada soomaaliya ee qodobka koowaad tilmaamayo loo aqoonsanayo dembiile khiyaamo qaran taasoo ay waajib ku tahay dhammaanba hay-adaha ku shaqada leh inay hor keenaan maxkamadda awoodda u leh iyadoo la raacayo xeerarka uu tilmaamayo dastuurka ee qodobka boqol iyo soddonaad firqadiisa shanaad saddex gaadiidka cir dhul iyo badba ee loo adeegsado ama qaada howlgalkaas waxaa laga qaadayaa ruqsadda sharciga ah ee ganacsiga ah ama takaar ahaaneed afar waxaa lagula dhaqmayaa xeerkan cid allaale ciddii isku dayda ama abuurta ururo bulsho ama nooc kasta oo urur rayidka ah oo u shaqeeya sidii somalilan loo majaxaabin lahaa shan waxaa ka reeba dhammaan warbaahinta jamhuuriyadda somalilan tan xukuumadda iyo tan madaxa bannaanba inay baahiyaan wararka iyo macluumaad macluumaad lid ku ah lidiga ku ah waxna loogu waxna loogu dhimayo ama lagu wiiqayo jiritaanka iyo madax bannaanida jamhuuriyadda somalilan lix dalka jamhuuriyadda somalilan waxaa sharci ahaan ka jira saddex gole qaran oo keliya sida uu ku tilmaamay dastuurka qaranku sidaa awgeed waxaa reeban in cidina sheegato golo kale ama sheegato gole aan ahayn kuwa dastuuriga tilmaamaya waxaana lagu fulin doonaa tallaabooyinkan tallaabooyinka sharci ee u yaalla sheegasho waxaan ahayn toddoba qofka loo qabtay inuu ku kacay qodobada kor ka xusan waxaa la cafin karaa oo keliya xukun maxkamadeed kadib qofkii loo qabto inuu ku kacay qodobkan kor ku xusan waxaa la cafin karaa oo keliya xukun maxkamadeed kadib go-aankani waxaa lagu meelmariyey cod uqaadistii baarlamaanka ay ogolaadeen afar iyo siddeetan mudane halka ay ka diideen laba mudane laba mudane kaloo ka aamusan iyadoo tirada kooramku uu ahaa labiyo siddeed iyo siddeetan dhaqangalka qodobkan waxaa loo adeegsaday sida ku cad dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobkiisa boqol iyo soddonaad firqadiisa shanaad alaamahadle waxaa saxaxay sheekh ibraahim sheekh yuusuf sheekh madar sheekh axmed sheekh nuux furre siciid jaamac cali cabdilaahi ibraahim habane dhinaca kalena waxaa saxaxay cilmi xifsi cali guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee golaha wakiilada anhaa kusimaha guddoomiyaha maxamed xuseen cismaan mu'adin xogayihii guud ee golaha wakiilada qodobkii kaabistaan ku samaynay kaabis baynu ka samaynay laba qodob baa kaabis laga sameeyey waxaa ka bedeliya kaabis go-aanadii baarlamaanka koob iyo tobankii bishii tobnaad laba kun iyo saddexdii amadamin baa lagu sameeyey markuu arkay qodobka sagaalaad firqadiisa koowaad qodobka sagaashanaad firqadiisa toddobaad qodobka sideed soddonaad firqadiisa lixaad xarafkiisa raa markuu arkay wadatashyada iyo talada qaran ee madaxweynaha jamhuuriyadda la sameeyey saddexda xisbi qaran ururada ururada iyo ururada cusub ee siyaasadda madaxdhaqameedyada culimada iyo aqoon-yahanada jamhuuriyadda somalilan markuu tixgeliyey kulankii mudanayaasha labada gole iyo iyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo xog warankii wasiirka arrimaha dibadda ee fadhigii labada gole wuxuu go-aamiyey kow in la taageero ka qaybgalka xukuumadda somalilan ee shirka london laba in xukuumadda somalilan ka qayb gasho shir kasta oo loo arko in dani ugu jirto somalilan kana hor imanayn in jiritaanka iyo madaxbanaanida qaranimada jamhuuriyadda iyo dastuurka jamhuuriyadda somalilan waxaa goobjoog ahaa fadhigaas boqol iyo sagaal mudane waxaana ogolaaday boqol iyo kow mudane waxaa diiday afar mudane way ka aamuseen guddoomiyuhuna muu cadayn allah mahadle waxaa saxaxay mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro gudoomiye golaha wakiilada cabdilaahi ibraahim habane xogayihii guurtida sheekh axmed nuux furre guddoomiyihii ku-xigeenkaha iyo cabdisaaq sicid ayaal wabilahi towfiiq